guddiga sare ee culimmada soomaaliyeed anigoo ah sheekh bashiir axmed salaad sheekh nuur baarood aniga oo cali wajiis ah sheekh somow sheh abdiqadir somow doctor maxamed xaaji waxaan halkan ugu nimid inaan iska dhaafsanno sida caadadanu ahaa jirtay kulamadii caadiga ahaa oo mar walba laisku dhaafsanayo arrimaha talooyinka dowladda iyo iyo culimmada maaragtay iska dhaafsan arrimaha qaranka arrimo aada u muhiima runtii oo ra-isul wasaaraha mar waxa uu culimmada siiyaa mar kastaba xogta dowladda iyo umuuraha hadba wixii qabsoomay xiliyadii ugu dambeeyey iyadoo runtii dowladda guulo badan oo wax ku ool ah culimmaduna ay runtii aad u taageersan tahay iskaashi badan ay la leedahay dowladda markii malafaad badan oo nooga warbixiyey kabacdina arrimo badan oo iyadana culimmadu soo diyaarsatay ayaan talooyin ka siinay oo ay kamid tahay xajka iyo sida ugu fiican oo lagu xajin karo iyo sidoo kale amniga talooyin ku saabsan iyo cabashooyin nagu soo dhacdhacay oo bulshada xaggeeda nooga yimid oo runtii oo aada nooga qamciyey noona sheegay in waxyaaba badan oo dadku ay ka cabteen wax laga qabanayo oo maantaba loo fadhiyey isagoo shir uu guddoominayay dadkii xubnihi kale oo ay husaysay ay u fadhiyeen ee amniga marka sidoo kale waxaan runtii arrimo muhiima iska dhaafsanay arrimaha ku saabsan garsoorka hagaajintiisa iyadoo hadda dowladdu ay arrimo badan oo aada u muhiima ay wado waxaa kaleetoon iska iska dhaafsanay araa in runtii loo baahan yahay marxalad aada muhiima maadaama la maraayo dalka la rabo in dib loo amnigiisa amniga loogu baahiyo dalka oo dhan dowladdu ay shaqo badan ay hayso in mar walba wadatashi joogta culimmada iyo ka dhexaysa xukuumadda dhowr wasiiro wasiirka amnigu kamid yahana waa ballansannahay oo runtii arrimo badan aan la wadaagayno oo arrimaha qaarkood ra-isul wasaaruhu runtii howl kastaba dhinacyada ay khuseysa ayuu tawjiihaad ka siiyaa marka runtii shirkaas guul ayuu kusoo dhammaaday aadna waa ugu mahad celinaya ra-isul wasaaraha waqti aad u fiican waana siiyey soomaalidana waxaan ugu bashaaraynaa insha allah inay xukuumadoodu ay runtii arrimo badan oo istraatiijiya oo muhiima oo dalkan wax badan ka bedeli doona in ay gacanta ku hayso ilahay waxaan ka baryaynaa dalka inuu noo hagaajiyo ummadda isu keena duuba salla ala sidina nabina maxamedin wala alihi wasaxbi ajmaciin